bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dheguynsadayaal barayse faylaha ka dhawaada qodobada warkaan ay raabnamaanka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee dhegaystaalasinhayta idaacadda war saxaafadeed ku saaran amara kuba isbaarooyinka yaala degmada welaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda soomaaliya howlgal isbaarqaadisa ka sameeya deegaano ku tirsan dalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka baaqila dagaalamowka al-shabaab antilig midooba safaaradda soomaaliya ee dalka kenya oo amar rasm oose rasmiya lanfuri akhbaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona may madaxweyne baidan ka damacsanyaah daymaha ardayda maraykanka imaaraadka oo dalsheeg mamnuuci dalal badan intii uun safaran muwaadiniintiis oo ku jara covid 19 hamiin fayle dhegaystayaal sikasiisiinin dhegahaytan idaacadda maqlasha siindeerahayo weliba waa baraysa sabteewa taariikhda miilaadiga weliba ee ka beegantaa saddeeda bili toddobaad sanadka lamada kun labaatiyo kowka intaasay welibahana qodobadii warkaana hiraamnimoonka door koronaya haddana ka dhawada dhegaystayaal warkii hiraamnimoha faahfaahsan bariise faylah dhegaystayaal maamulka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba hasaaray amaar isbaarooyinka laka qaado guddoomiyaha cusub ee degmada walaweyn gobolka shabeellaha hoose ismaaciil abikar maxamed weliba hasaaray war-saxaafadeed lanku ka hadalaya isbaar qaadowka isbaarooyinka yaala degmadaasi iyo canshuurta sharci darada laka qaado war-saxaafadeedka kubaya xafiiska guddoomiyaha iyo weliba laka mamnuucay in isbaarooyin la dheka deegaanada warmaxan ilaa tuula leego sidoo kalena weliba uusan ka baaqay ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya intay hubka ka qadan shakhsiyaadka noocaasiye sidoo kale guddoomiyaha degmada walaweyn iyo weliba qoraal sheeki sheegay in lacagaha sharci darada laka qaado dadka yoan haynato markaasay waafaqsan sharciga anka dambeyn guddoomiyaha cusub ee degmada ismaaciil abikar maxamed iyo weliba amaray hay-adaha maaliyadda dowladda hoose intii oon diyaar garooban intii oo diyaareeyaan waraaqihii daqli aruurinta ee dhaqaalaha laka qaadan jiray degmadaasi degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose weliba marar badan ku dhiyay dagaalan dhexeyla maleeshiya beeleed iyo mas-uuliyiintii hore ee degmadaasi oo xilalshiya ku waayeen oo ka eedan dilalka iyo dagaalada kudhibo mararka qaar degmadaas ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo welibase ku loo cambaaray qaraxii ismiidaamintahay ee ku dhigo maqaaxiya oo kashaqe oo kishaahiyain dad shacabe oo walban galabsanaa qaraxaasay markidhii kureed sababay khasaareyn iska jara dhimisho iyo dhaawac ra-iisul wasaare rowel weliba uu saray weliba cambaaray qaraxii argagixisada ee ku dhiyay magaalada muqdisho welibana ka amudana dad walban galabsana oo ray dayeeri intii dhimatiyay beeg naxariisada intay dhaawacan ee bee caafi yeeri falkaasi weliba uusa muujiyay sida argagixisada inkagoonta intay dhibaatayta shacabka soomaaliyeed taasay oo eh in laisku kaalada waajibaadka taasay oo eh taasay oo yeeri too islaamnimada ku baxsan war kubaya xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo keedan iyo weliba dhowr badan dhowr mar laka baaqay in dagaalku dhanka al-shabaab laka qaada deegaano ku tirsan soomaaliya howlgal si wada jiray oon sameyn ciidamada kumaandooska danab ee soomaaliya iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya weliba laka sameeyay isbaarooyin taali tuulooyin ku tirsan gobolka baay jidkan dhexay baydhabo iyo muqdisho howlgalka weliba uus hogaamiyay wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed iyo wasiirka arrimaha gudaha wasiir iyo taliyaha daraawiishta saraakiil ku dareeray ciidamada xoogga intii uusu dareeray howlgalka isbaar qaadista weliba la gubay dhowr isbaaro oo taalay deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose muddooyinka inta dambeeya ciidamada dowladda oo kaaladaayaan han koonfur galbeed weliba howlgal isbaar qaadis iyo kuwadeena deegaano ku tirsan gobolkaas ee koonfur galbeed safiirka soomaaliya weliba redland furay muddo li bilood kadib safaarada soomaaliya ay kala hayteen magaalada nairobi ee dalka kenya ee kureed markii la deeriiq kureed markii la xaliy khilaafaadka iyo diblomaasiyadeed oo dhexeeya dowladaha dariska ee soomaaliya iyo kenya munaasabada laku furay safaarada iyo weliba la qobaday xarunta safaarada welibana ha ku qeybgalay qaar kumada safiiradaha dalalka caalamka mas-uuliyiinta safaarada soomaaliya iyo qaar kumada bulshada soomaaliyeed ee wadankaas safiirka soomaaliya ee kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan ayaa weliba xaqiijiya in xiriirka soomaaliya iyo kenya weli uusayko isbedeli wilishain isbedelaan oo markasta lambahanti lasii xoojiye walkasta in uusa ka garaabi sidoo kale ambasadorkii weliba is xaqiijiyay in safaarada soomaaliya ee dalka kenya iyosarasmi elan furi ha yeeshee maalinta isniinta ay toddobaadkan damba iyo shaqa bilaawasa ambasadorkii weliba is xaqiijiyay isniiyo inta isniintaha dareerta sarasmi bilaawasa shaqada safaaradda muddo ku badan lix bilood ee weliba hirnaaytay safaarada soomaaliya ee nairobi kureed markii khilaaf andhexe khilaaf dhamari lamaada dhina oo ka eedan aramo yaryar oo lamaa dal iska haysadeen laakiin markii damba si foolka foolilan xaliya miilo warkaasi dhegeystayaal sinkakooyahaiyo hiraamnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka dalka mareykanka ku dhowaad afartiiyo saddex milyan oo ardaya weliba lakalayaa beesa deerasa hal dhibic toddobaatay saddex trilyan oo mareykan doolarka mareykanka beesadaasi iyo weli dowladii ama hayday muddadii dhikadaan jaamacadaha ardaydaasi walkubardaasa mareykanka oo muwaadiniinta madaxweynaha mareykanka john biden iyo weliba is hakiyay hanagowka beesadaas iyo faa-iidada dulsaarka ilaa dhammaadka sebtembar ee sanadkun laakiin arday badan iyo weliba iyo markaasay codsadeena in yon haysna shaqo ka filan islamarkaani awoodin baasadaasi obiyaan waliba ku codsana dowladda in baasadaasi lakeliya laku cafiyo oo la maro nidaamka dowladda degsan dowladda imaaraadka carabta iyo waliba muwaadiniinta ee karoojida intiian safaran ilaa tomiyo afar wadan oo horey lahan ka gudbiyay kiisas badan oo covid nineteen qoraalka kubay dowladda imaaraadka iyo waliba lakuxusay in dadka inseado korna dalalkaasi oo kumida india bakistan south africa bangaladesh nepal sri lanka vietnam namibia zambia kongada dimuqraadiga uganda sri lanka liberia iyo nigeria dhinaga kale dhinaga kale shirkadda diyaaradaha imaaraadka carabta waliba mamnuucday dhoofiyowka ee walaalkusheena dalalkaasi covid nineteenka weli ee ka jara warkii dhegeystayaal isinkula dareertan idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo taninkeega intaan ku kulmaana dhownsadayaal warkan lamida amaan allah warkaan oo duuban waliba reedanka dhegeysada kortana w w radio baydhabo net
Wa 89.5 FM Radio Baydabo